madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa jimcihii shalay sheegay in sanadka soo socda labada kun iyo saddex iyo labaatanka uu somalilan u noqon doono sanad doorasho warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray khadir maxamed cakuule
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay arrinta diiwaangelinta ee somalilan ka bilaabmi doonta siddeed iyo labaatanka bishan aynu ku jirna ee disembar tartanka urada iyo asxaabta iyo xeerka la xidhiidha in iskaashi somalilan dhinaca amniga ahi uu dhex maro maraykanka waxaa madaxweyne biixi hadalkan uu ka sheegay furitaanka koobka horyaalka horyaallada somalilan ee kubadda cagta oo shalay galab laga furay garoonka kubadda cagta ee magaalada hargeysa madaxweyne biixi ayaa ugu horreyn tilmaamay in sanadka cusub ee soo socdae uu noqon doono ama u eg yahay mid doorashooyin dhowaan bilaabaya haddii alla idhaahdo wuxuu leeyahay oo uu noqon doonaa insha allahu sanad doorasho mid waxay bilaabaysaa sideed labaatanka bishan waxay dhammaanaysaa sideed iyo labaatanka january waa diiwaangelintii qaranka guud ahaan waxaan ugu baaqayaa ciddii ama kaarka ka lumay ama meel bedelanaysa ama iminka soo gaaray da-dii la qaadanayay in la siiyo fursad qaali ah oo dadka qaranka qiimo weyn ku joogta shan milyan oo dollar oo aynaan taawahayn in dadkaasi ay xubnahooda helaan si gaara waxaanu hirgelinayaa gobollada aan hore isu diiwaangelin sababa jira awgood oo dad badani aanay isa diiwaangelin iyagana waxaan ugu baaqayaa inay isdiiwaangeliyaan oo maanta codkaaga madax lagu noqdaaye codkooda ay kaga qayb galaan dalka hoggaamintiisa ilaa ay ka gaarayaan xeerka ugu sarreeya waxaana hadalkiisa uu sidoo kale ku tilmaamay islamarkaana dardaaran ku siiyey dhinaca siyaasiyiinta ururada iyo xisbiga tartami doona saddex iyo tobanka haddii aan la idhaahdo markay diiwaangelintu dhamaato waxaa laga rabaa inay dadka tusaan hadalkooda iyo ficilkooda iyo qorshahoodaba inay yihiin dad waayeela oo u bisil dalkan hoggaamintiisa oo wax laga furxa mooyaane wax laga naxaa aanu afkooda iyo adinkooda iyo asluubtooda midna ka muuqan si aynu uga baxno xaaladihii hore hore ee ahaa barbarashada dimuqraadiyadda iyo kambeynka iyo axsaabta oo aynu ka qaadanay inta ugu adag xisbiyada kumeelgaarka noqon doona cisho dhow iyo ururada hadda soo baxay iyo dadka taageera aynu u muuqano dad u guntan inay dalkooda horumariyaan dad u guntan inay dimuqraadiyadda iyo doorshooyinka u bisil yihiin dad isku mid ah maanta somalilan caalamka meel fiican bay ka maraysaa waxaad ogtihiin wiilgan in labadaa qalee maraykanku ay baaskireeyeen gudbiyeen in dowladda maraykan ay ku qasbeen inay la yeelato xiriir diblomaasiyeed iyo mid ammaan iyo mid dhaqaalaba somalilan dowladdu warbixin ku keento inay hawshaa firisay kaasoo aynu uga mahadnaqayno xildhibaanadii labada gole ahaa ee hirgeliyey dhowaana insha allahu aynu sugayno madaxweynuhu saxeexo innaguna aynu u muuqano dad halkaa laga qadariyey qadarintii laga sugaayey iyo murgaheedii hadalkan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu shalay galab ka sheegay furitaanka koobka horyaalka horyaallada somalilan ee ka furmay magaalada hargeysa ayaa ku soo beegmaya wakhti ay dhowaan guddiga doorashooyinka ee somalilan ay sheegeen diiwaangelinta codbixiyaasha somalilan taas oo aan ilaa iminka aan caddayn doorashooyinka somalilan ee ururada iyo asxaabta iyo ta madaxtooyada ta la hor qabanayo khadar maxamed cakulle v o e hargeysa